بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حشني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كوي لا تناد وحين بلونا بابكي لباد أوها من حقق التوحيد دخل الجنة آيده بان كصوب حني laba aayadood buu sheikhu daliishaday aayaddii ina ibraahiima kaana ummatan iyo aayaddii kale waladiina hum birabbihim laa yushrikuun wuxuu marka usoo gudbay xadiidkii dheeraa oo waxa weeye curidat calaya alumam xadiidkan marka waa xadiid dheer axkaam badan baana ku jirta insha allahu tabaaraka watacaala laba qaybood baan u qaybinaynaa qeybta hore xiwaarka dhex maray saciid ibnu jubayr iyo taabiciga la yidhaahdo alxuseyn ibnu cabdiraxmaan ayaynu qeybtan hore oo ka sheekaynaysa ruqyada iyo wuxuu sameeyey iyo ijtihaadku ijtihaaday iyo sida uu saciid ibnu jubayr markaa u tawjiihiyey ayaynu qeybta hore kaga hadlaynaa qaybta dambena markaa xadiidka ibnu cabaas waxaynu kaga hadlaynaa curidat calaya alumam marka way isku dhex jiraan labada xadiid saasaan u kala saaraynaa qaala sheikhu raximah llahu tacaala waxa uu yidhi wa can alxusein ibni cabdiraxmaan xusein ibni cabdiraxmaan waa kuufiyun waa taabiciy waa reer kuufa waana thiqa waxa uu yidhi xusein ibni cabdiraxmaan markaa kuntu cinda jubayr cinda saciid ibni jubayr kuntu waxaan ahaa buu yidhi cinda saciid ibni jubayr saciid ibni jubayr waa ataabiciyu ljaliil mufasira muxaditha macruufa waa ardadii cabdullaahi ibni cabaas weliba ragga aad iyo aad uga qaatay cilmiga tafsiirka oo kutubu tafaasiir aada loogu soo arooriyo weeye saciid ibnu jubayr alkuufiy marka waana min almawaali buu ahaa waxaa dilay oo amray in la dilo xajaaj ibnu yuusuf ninkaas oo dhib badnaa oo xukumka qabsaday oo dad badan laayay ayaa amray in la dilo hortiisa lagu dilay dhowr iyo kontonkii markii ay ahayd oo xukumka uu qabsaday xajaaj ibnu yuusuf waxa weeye isaga oon konton sana weli gaarin oo nin xoog oo dhallinyaro ah caalim cilmi badanna ahaa oo mufasira oo kutuba tafaasiir oo dhan aad iyo aad loogu soo aroorey waa ardadii cabdullahi ibnu cabaas aad uga qaatay tafsiirka ayuu ahaa raximahullah waxa uu yidhi markaa cabdiraxmaan ibni xuseen waxa uu yidhi kuntu cinda saciid ibni jubayr saciid ibni jubayr oo caalim ah oo waxa weeye cilmigii laga qaadanayo ayuu ninkaani yidhi waan la joogay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr ayukum ra'aa ardadii oo dhan buu la hadlay raggii meesha joogay ayukum ra'aa kiinee arkay alkowkab aladii inqada albaarixa alkowkaba xidigii inqada ay soo dhacay saqada xidigii soo dhacay albaarixa xalay marka inqada waa soo dhicitaanka waa saqada marka xidiguma soo dhace ee waxaa ka soo daata dambaaburada iyo ayaa ka soo go'da oo markaa waxa weeye sidii wax dhacay oo kale albaarixa innaga soomaaliga marka laga hadlayo marba haddii waagu inoo beriyo hameenkii tegey waxaynu dhahnaa xala xalay xalay saasaa dhacday wakhtigii doonaa la jooge maalintii oo dhan saasaan dhahnaa laakiin carabtu waa ka duwan tahayoo culammaa uluuqa waxay leeyihiin waagu markuu beriyo ilaa zawaalka la gaaroo duhurka la tukado intaa waxaa la yidhaahdaa haddii la sheegayo wax xala dhacay alleylah ayaa la yidhaahdaa haddii laakiin galabnimo la gaaro oo bacda duhur ay noqoto casar iyo meelaha iyo wixii zawaalka kabacdi haddii la sheegaya wixii xala dhacay albaarixa la yidhaahdaa marka waxaad daahirka moodaa haddii halkaa laga eego inay xilli galaba wada joogeen oo markaa uu yidhi xidigii xala soo dhacay habeenkii la soo dhaafay albaarixa waa aqrabu leyla habeenkii gudubtay ayaa laga wadaa marka ayukum ra'aa kiineebaa arkay alkowkab aladii inqada albaarixa xaladii tagtay maanta aynu joogno xala- xaladii ina soo dhaaftay habeenkii ina dhaafay ee xidigii soo dhaxay kiinee arkay goor dambuu ahaa barkiina way ahayd markaasaan waxaan idhi buu yidhi qultu waxaan idhi waa alxuseyn ibn cabdiraxmaan baa dhahayo taabiciya waa laba taabici oo wax isweydiinaysa laakiin saciid ibnu jubayr baa weyn oo caalim ah qultu waxaan idhi anaa anaa arkay uma qultu waxaan idhi markaa amaa inii lam akun fii salaatin markuu yidhi anaa arkay ayuu wuxuu naftiisa ka baqay in la is yidhaahdo alla habeenbarkaa salaad buu u taagnaayo in lagu ammaano wax uuna samayn ayuu ka cararay markaasuu caddeeyo ka daba tego istidraag ku sameeye wuxuu yidhi amaa inii lam akun fii salaatin anigu salaad ma tukanaynin xilligaa oo maxaad marka ku soo jeeday baa imaanaysa sow maaha tiina wuu iska awday oo wuu caddeeyo wuxuu yidhi walaakinii ludiqtu hase yeeshee waa lay qaniinay oo ludiqa waa markii ee hangaralaha iyo caqrabka baalkan ama soomaalidu dabaqalooca u taqaano ama hangaralaha bahalaha sunta leh qofka markay qaniinaan ayaa ludiqa la yidhaahdaa marka wuxuu yidhi walaakinii ludiqtu waa la iqaniinay oo bahal baa iqaniinayoo saasaan u seexan waayey laakiin salaad kuma jirine ogaada ha xidigaa markaa arkay wuu iska beriyeelayaa marka culimmadu waxay yidhahdeen waxaa ku sugan macnaha sida ay salafu saalix ridwaanullaahi calayhim riyaaga uga dheeraanayeen oo uga cararayeen in naftooda lagu ammaano wax maaragtay ee riyaa iyo ka imaan kadha sumcad oo hadhow aan la odhanba hebel salaad badan buu tukanay Mm. innagana dadka maanta jooga waxay jecel yihiin wax ayna samayn in lagu ammaano sida aynu u kala fognahay ayaa halkaa laga garanaya walaakinii ludiqtu qaala saciid ibnu jubayr waxa uu yidhi markaa qaaladan saciid ibnu jubayr weye qaala ay saciid ibnu jubayr baa markaa wuxuu ku yidhi famaa sanacta oo maxaad samaysay haddii lagu qaniinay qaala waxa uu yidhi waa alxuseyn ibni cabdiraxmaan ninkii la qaniinay ayaa yidhi irtaqaytu riwaayad kale istarqaytu macnaha ay dalabtu ruqya waxaan dalbay in la igu tufo oo la igu akhriyo oo waxa weeye markaas sidaasaan dalbay oo dad baan saa ka dalbay qaala waxa uu yidhi markaas saciid ibnu jubayr famaa xamalaka calaa daalik maxaa kugu xambaaray inaad saas samaysid maxaa kugu xambaaray marka waa dalabu daliil maxaad u deliishatay inaad dalbatid in ruqyo lagugu tufo maxaad u deliishatay oo daliil miyaad haysataa aad saa ku samaysay ha qaala waxa uu yidhi markaa alxuseyn ibni cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi oo daliilkiisii keenay qaala waxa uu yidhi saciid im- ee- ee cabdiraxmaan im- ee- ee maaragtay alxuseyn ibn cabdiraxmaan baa waxa uu yidhi xadiithun xadahanaahu ashacbiy xadiith baan haystaa oo uu noo sheegay ashacbiyu ashacbina waa caamir ibni sharaxbiil waa taabiciyu ljaliil faqiih waxa weeye macruufa weeye oo aad iyo aad u cilmi badnaa min fuqahaa'i taabiciin ka mid ahaa weeye marka waa saddex taabici baynu maraynaa xadiidkan taabiciyaal badan iyo saxaabo badan baa ku jira marka saddexdaa nin oo aynu hadda sheegnay alxuseyn ibnu cabdiraxmaan saciid ibnu jubayr eh, ashacbiy oo sha- eh, caamir ibnu sharaxbiila saddexduba waa taabiciin wa marka wuxuu yidhi xadiid baan haystaa uu noo sheegay ashacbiyu waa daliil buu la yimid qaala waxa uu yidhi markaa saciid ibnu jubayr famaa xadaakum muxuu idiin sheegay qaala waxa uu yidhi markaa waa alxa- alxuseyn ibnu cabdiraxmaan ayaa waxa uu yidhi waxa uu noo sheegay xadiid oo ka wariyey can buraydata bni xusayb au ka wariyey ha buraydata bni xusayb buu ka wariyey waa saxaabi buraydata bni xusayb radia allahu canhu ayuu ka wariyey oo wuxuu yidhi laa ruqyata ilaa min caynayn min caynin aw xumma ruqyo ma jirto ay wuxuu yidhahdaa imaam alkhaaabi ay laa ruqyata akmal wa ashfa ruqyada ugu wanaagsan oo la isku tufo waxa weeye waa midda ka ahaatay min caynin il in la is-ilaystay aw xummatin ama qandhada xumada waxa la yidhaha qandhada markii qofka la qaniino xumadda haysa ayaa soomaalida xumad ayay yidhaha xumad baa haysa xadiidka marka sidaa hadda waxaad moodaa inuu mawquuf yahay uu ku warinayaan waana lagu wariyey mawquuf iyo marfuuc labadaba imaamu axmed iyo ibnu maaja iyo kayrkoodba waxay ku wariyeen isagoo marfuuca oo uu nebiga ka warinayo qaala rasuulu llahi sal ly salam laa ruqyata ilaa min caynin aw xumma ayuu ka warinaya waana saxiix sheikh albanina sunan ibnu maaja ayuu ku saxiixinaya marka taas weeye sida marfuuca saxaabo kalena waa laga wariyey oo caaisha iyo waa laga wariyey marka xadiidku waa xadiid saxiixa macnaha culummaduna waxay yidhaahdeen waa ruqyada ugu wanaagsan oo ugu ugu wanaagsan waa ruqyadaas qaninyada iyo xumadda markii la isaga tufayo amaa ruqyada kalena waa bannaan tahay oo waa inoo imaan doontaa baabu ruqya wuu keeni doonaa marka ruqyadu waa bannaan tahay oo nebiga waa lagu tufay oo jibriil waa ku tufay markuu xanuunsaday saxaabadana nebigu waa ku tufay waana amray oo axaadiitii waxa imaamu muslim uu wariyey waxa weeye aala camr ibni xasm waatay nebiga u yimaadeen oo yidhahan rasuulka ilaahay ow ruqyada ayaanu samayn jirnay marka uu yidhi iisoo bandhiga ii sheega itusa markuu tusayna tuseenna uu nebigu ku yidhi laa ba'sa biha wax dhibaataa ma leh ruqyadu laa ba'sa biha maa lam takun shirka wixii shirkiyaa la diidayaa laakiin in qofka lagu tufo waa bannaan tahay xadiidkii kale oo macruufka ahaa oo saciid alkhudrina waa tii ninkii la qaniinay waa tuu faatixada ku akhriyey oo markaa nebigu ku yidhi wamaa yudriika annaha ruqya marka ruqyadu waa bannaan tahay in qofka xanuunsan lagu tufo laakiin waxaan fiicnayn in la dalbado sida xadiidka akhirkiisa aynu ka arki doono axaadiid badan baa ku sugnaatay ruqyada laakiin culummadu waxay yidhaahdeen waa in saddex shardi la helaa markii qofka ruqyo lagu akhrinayo kow waa inay noqotaa min alkitaab aw min asunna kitaabka iyo sunnaha wax ku soo aroora waa inay noqotaa waana inay noqotaa min kalaamin mafhuum kalaam la garanayo oo carabiya ama maaragtay kalaam macnihiisa la fahmaya waa inay noqotaa midda saddexaadna waa inay ictiqaadaan kan raaqiga oo qofka ku tufaya iyo kan lagu tufayaba ruqyada ilaahay baa caafimaadka keenee iyadu keligeed waxama samayn kadho marka mashiicada ilaahay bay ku xiran tahay hae waa asbaab saa haddii loo aamina waa bannaanta marka xadiidkaasuu deliishaday laa ruqyata ilaa min caynin aw xuma cayntu waa isha weeye iyadana waa bannaan tahay in lagu tufo oo adkaarta lagu akhriyo iyo qur-aanka iyo markaasuu wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr qad axsana man intahaa ilaa maa samic qad xaqiiqee axsana waa wanaajiyey man intahaa qofkii ku ekaaday oo ku joogsaday oo ku camalfalay ilaa maa samica wixii uu maqlay oo daliila ha waniyo nin wanaagsan baa taa weeye mar haddaad xadiidkiis xadiidkaa oo saxiixa aad ku camalfashay waad wanaagsan tahay walaakin xadathanii xadathanaa ibnu cabbaas laakiin waxaan kuu sheegayaa wax taa ka wanaagsan waa marka xadiidkii ibnu cabbaas baa bilaabanaya oo curidat calaya alumam marka saciid ibnu jubayr caalimka jaliilkaa waxa uu ninkii weydiiyey su-aashii uu waxaan ku same daliilku ku sameeyey markuu daliilka u sheegayna waa u taqriiriyey wuxuu yidhi waad wanaagsan tahay laakiin sida aad samaysay si ka sii wanaagsan oo ka sii ajar badan oo ka fiican baan kuu sheegaya ha marka waxaa kala duwan in la yidhaahdo waxaani waa bannaan tahay laakiin waxbaa ka sii fiican ha waxbaa ka sii fiican marka tawakul calallaahi baa ka sii fiican sidaa daraaddeed buu marka rabaa hadda inuu caddeeyo attawakul cala allah marka wuu inagu dheeraanayaa xadiidku waa dheeryahay intaas marka xiwaarkaa dhex maray taabiciinta ayaan uga gudbaynaa casharka dambe ayaan ka dhigaynaa xadiidka ibnu cabaas oo saciid ibnu jubayr uu ka warinayo wallaahu aclam wabilaahi towfiiq